بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله الى رجلين يقتل احدهما الاخر ويدخلان الجنه يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم في- فيستشهد متفق عليه abu hurayra waxaa laga wariyey radi allahu canhu inuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yadxaku allaahu ilaa rajulayni allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku qoslayaa laba nin yaqtulu axaduhumaa midkood wuxuu dilayaa alaakhara midka kale wayadkhulaani aljanna jannada ayayna gelayaan labadoodaba waa laba nin oo isdishay mid walboo labadooda ka midana jannaduu gelaya yuqaatilu hada sida marka ay jannada labada ku gelayaan ayuu sii sharaxa yuqaatilu hada fii sabiili illaah kani wuxuu ku dagaalamayaa waddada ilaahay fa yuqtalu waa la dilayaa labadii mid ka mid a waddada ilaahay buu ku dalaga- ku dagaalamayaa oo aljihaad fii sabiili illaahi ayuu ka qeybgelayaa fa yuqtalu waa la dilayaa qutila shahiidan uma yatuubu allahu cala alqaatil kadibna alla wuxuu ka toobad aqbalayaa kii wax dilay ninkii hore la dilay ee fii sabiili illaahi lagu dilay midkii dilay markuu dilaayana muxuu ahaa kaa wax dilaya gaaluu ahaa kii wax dilaya alla ka toobad aqbalaya fa yuslimu waa islaamaya fayastashhid asigana waxaa lagu dilayaa fii sabiili illaah shahaaduu ku helayaa fii sabiili illaah jihaaduu ka qeybgelayaa asigana fi ljihaad fii sabiili illah ayaa lagu dilayaa labada nin maxay xaggay aadayaan labadiba jannada ay ku kulmayaan marka waa arrin cajiiba laba nin oo midkood midka kale uu dilayo labaduba ay jannada gelayaan fadiilo weyn wey macnaha in labaduba ay jannada gelayaan maxaa yeelay maadaama mid walbahi uu ku dhintay khaatimo wanaagsan inama alacmaalu bilkhawaatiim acmaasha waa waxa dadka loo khatimayo khaatimo wanaagsan ayaa labadaba ilaahay u khatimay subxaanahu wa tacaala addoommada arrimahoodu meeshay ku dambaynaysana ilaahay baa og qof walba waxa loo khatimi doono ma camal saalixa ayaa ilaahay ku oofsan doonaa mase camal xun ayuu ku dhiman doonaa ilaahay baa og waxaa la rabaa marka qofka inuu badiyo inuu ilaahay weydiisto xusnu lkhaatima in ilaahay khaatimo wanaagsan uu ku dilo maxaa yeele maanta waxaa laga yaabaa inaad camal wanaagsan samaynayso laakiin berri inaad isbadashaa suuragala markuu ajashaadii waqtigaagu soo dhowaado ayaa waxaa suuragala inaad inta isbedesho kufriga gaalnimo ku dhimato ciyaadan billaah ama dembi iyo xumaan adigoo ku jira cagsiguna waa sidaasoo kale qofaa xumaan samayn jiray qof dhibaato badan faasiq ah xumaan fara badan sameeya ama gaala markaasuu wuxuu islaamayaa fii aakhiri xayaatih noloshiisa aakhirkeedii buu islaamayaa markaasuu jannada gelaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimid mushrig ahaa wuxuu damcay nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu kaalmeeyo ama uga kala qayb galo khaswo iyo duulaan waa ka diiday nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku xiray inuu islaamo ninkii waa islaamay markuu islaamay wax yar kadibna waa dhint waa la dilay jihaadkii buu ku dhintay nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhaahday camila qaliilan wa ujira kaiira in yar ayuu ninkaasi camal falay in badanaana la ajarsiiyey intuu muslim yahay waa waqti kooban markuu islaamay wax yar kadib wuxuu ku dhintay fi ljihaadi fii sabiili illaah waa khaatimo wanaagsan oo ilaahay ku oofsaday subxaanahu wa tacaala labadaa nin ee hadda dagaalamay labadaba ilaahay wuxuu ku dilay khaatimo wanaagsan labadaba alla wuxuu oofsaday ayagoo ku dagaalamayo fii sabiilih jannadii bay ku kulmayaan xadiidka awalkiisa waxaa ku jirta yadxaku allahu ilaa rajulayn ihbaatu sifati daxiki lilaahi caza wajal ilaahay subxaanahu wa tacaala sifada daxiga waa loo sugayaa maxaa yeeley nebigaa u sugay sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi yadxaku allaahu caqiidada salafka caqiidatu salafi saalix min asaxaabati wataabiciin waman bacdahum min a'immati اlhuda caqiidadoodu waxa way in ilaahay subxaanaه wa tacaala asmaada uu isku magacaabay ama rasuulkiisu uu ku magacaabay salى اllahu عalayh wasalam ama allah uu isku sifeeyey rasuulkuna uu ku sifeeyey in ilaahay loo sugo wixii daliil ku yimid min alkitaab wasunna in la sugo oo aan la leexin sida ay u leexiyaan ahlulbidaca lama leexinayo la dhihi maayo sifadan alla saa ulama jeeda sidaasuu ula jeeda maxaa yeelay allah iyo rasuulkii waxay nagula hadleen bilisaanin carabiyin mubiin luqa carabiya oo waadixa ayay allah iyo rasuul nagula hadleen war qarsoon ma ah war isku daran oo isdheehayana ma aha waa kalaam waadixa we yadxaku allaahu ficilka yadxaku faacilkiisa yaa waaye waa allah subxaanahu wa tacaala idan waxa daxiga iyo qosolka loo tiirinayo waa allah mucaatiladu markay sifadan maqlaan waxay leeyihiin sidaa ilaahay loogu sugayaa subxaanahu wa tacaala daxig wallaahu munazahun can dalik ilaahay arrintaasi waa ka nasahan yahay oo maxaa la leeyahay maya daxig lagu fasiri maayo waxaa lagu fasirayaa alraxma raxmaa loola jeeda raxmada laftirkeeda ma ogola oo waa sii fasirayaano waxay leeyihiin raxmadana iraadat raxmaa loola jeeda doonisaa laga wadaahe alla raxmo kuma sifeysna warabuka algafuuru duraxma ilaahay waa mid naxariis u saaxiiba asigaa dhahaya allah baa le subxaana wa tacaala adigu xaggee ka keentay inaa u diido waa caqiido faasida waa marka in la ta'wiiliyo waa baatil oo la leexiyo oo macno kale lagu fasiro bal waxaan leenahay sifadan ilaahay baa sugtay subxaana wa tacaala nuhbitu maa ahbatahu allah wixii ilaahay sugay annagu waan sugaynaa wixii ilaahay diiday iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam waan diidaynaa alla iyo rasuul waxay ka aamuseenna waa ka aamuseen maxaa yeele diinku waa itibaac waa in dariiqii rasuulka la raaco sala allahu calayhi wasalam maaha in annaga waddo jeexanayno ama caqligeenna aan ka fasiranayno oo aan leenaha waxaana ilaahay uma habboonna waxaana alla waa u habboon yihi ilaahay waxaan u habboonayna asaa naga og waxaa u habboonna ilaahay subxaana wa tacaala asigaa og wixii uu sugtay marka waa wax u habboon oo u cunama waa min sifaati alkamaal lilaahi caza wajal mucailada ama kuwa sifadan ta'wiiliya qaar ka mida waxay yidhaahdeen culummada ta'wiilisay sifadan bukhaari baa ka mid a oo bukhaari baa wuxuu yidhi addaxiku waxaa loola jeedaa alraxma alxaafid ibn xajar wuxuu yidhaahday jamiicu nusakhi اlbukhaari kuma taallo tafsiirkaasi tafsiirkan addaxig lagu fasiraya bimacna araxma saxiixu lbukhaariga nusqooyinkiisa kala duwan kuma jirta buy idan marka in bukhaari loo tiiriyo waa qalad wax saxa ma ah imaam albukhaari raximah اllahu tacaala wuxuu ka mid yahay min aimati sunna mana ta'wiiliyo sifaadka allah subxaanahu wa tacaala nisbadaa loo nisbeeyey inuu sifadan ta'wiiliyana waa nisbo aan sugnayn waa nisbo daciifo ah ma aha nisbo saxiixo ah sida saxiixa bukhaari iyo kayrkiisba a'immadii salafka way sugi jireen sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala guud ahaan sifo walba oo ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa ay sugeen way sugi jireen oo ay ka mid tahay sifatu daxik sifada hadda xadiidkan ku soo aroortay qolada diidaysa waxay ku cileeyeen waxay yidhaahdeen haddii daxig aan ilaahay u sugno waxaa ka dhalanaya inuu alla makhluuqaadkiisa u ekaado oo makhluuqaadkuu shabbahaya waxaa loogu jawaabayaa maya ilaahay sifaadkiisana waa la sugayaa makhluuqaadkiisa inuu shabbahana waa laga nasahayaa laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir ilaahay wax la mida ma jiraan ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa wax kula mida ma jiraan asmaa'diisa wax kula mida ma jiraan afcaashiisa wax kula mida ma jiraan waan sugaynaa sifaadka waxaana leenahay waa sifaad ilaahay u cunama makhluuqiisuna aysan la wadaagin makhluuqu waa naaqis ilaahayna waa kaamil subxaanahu wa tacaala caqiidada saxda ah waa caqiidadaas in allah subxaana wa tacaala asmaadiisa iyo sifaadkiisa la sugo can anasin radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam laa yatamanayanna axadukum اlmowta liduri asaaba fain kaana laabuda faacila falyaqul allahuma axyinii ma kanat اlxayaaةu khayra lii وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي لا يتمنين أحدكم الموت أحدكن يوسن غير تمن لضر أي لأجل ضر دبات درتد أو أصابه أصيبي دبات سو غارتي درتد يوسن غير أجعليسن أو سن أتمنن فإن كان لابد فاعلا هدي أي لغا مارمان تهي إنو أرنكا سمينيو أو غير تمنينيو فليقل هيره اللهم أحيني الله إنولي ما كانت الحياة خيرا لي noloshu intay ii khayr badan tahay ilaahu inoole watawafanii ilaahu i oofso idaa kaanat ilwafaatu khayran lii haddii geeridu ii khayr badan tahana allow i oofso muttafaqu calayhi xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna barayaa aadaab muhiim u ah qof walboo muslima inuu ogaadou barto dhibaato adduunyo darteed geeri looma tamaniyo adduunyadu nolosheeda waxyaabaha nuqsaaminaya waa badan yihiin qofka marka uu adduunyadan ku nool yahay culaysyo badan fara badan iyo dhibaatooyin kala duwanaa soo wajahaya ilaan adduunyadu hal xaalad kuu daa'imi mayso maalinna waad faraxsan tahay maalin waad murugaysan tahay maalin dhibaata ku haysata oo ku asiibaysa maalin waxaad jeclaysatood ku faraxda ayaad helaysaa maalin waad caafimaad qabtaa maalin waad jiran tahay maalin nashaad baad leedahay maalin waad caajisan tahay qofka markuu adduunyada ku nool yahay waxyaaba fara badanaa soo wajahaya haddii culaysku soo wajaho ilaahow idil inaad tidhaahdo sharci ma ah lama ogola sabar darradaasi lama rabo qofka mu'minka waa inuu noqdo qof sabar badan haddii dhib adduunyo ku asiibo ha tamanin geeri ha jeclaysanin inaad dhimato waxaa laga yaabaa noloshu inay kuu khayr badan tahay waxaa laga yaabaa acmaal saalixa ahoo wanaagsan ood qaban lahayd inay kuu dhiman tahay oo ilaahay kugu talagalay subxaana wa tacaala inaad acmaashaas samayso darajaadkaadana uu saro mariyo fi ljanna wallaahu yaclamu wa antum laa taclamuun addoommadu waxba ma oga waxa kuu soo socda inay kuu khayr badan yihiin iyo inay kuu shar badan yihiin ma kala garanaysa sidaa darteed jiro kugu dhacday ehelkaaga oo dhibaata soo gaartay faqri iyo gaajo iyo culaysku soo wajahay iyo wixii la midoo culaysyo adduunyo ah geeri ha u tamanin ilaahu idil ha dhihin inaan dhintaan jeclaa lahaana ha dhihin sax maaha inaad sidaa tiraa haddii arrintaasi ay laga maarmaan noqoto oo aad ka maarmi weyso duco noocaasa ama u dhow inaad ku ducaysato arrintaada qeyd ha itlaaqin ha sii daynin lafdi caama ha isticmaalina qaydoo shardi ku xir oo waxaad tidhaahdaa allaahuma axyinii maa kaanat ilxayaatu khayran lii ilaahu in noolay intay noloshu ii khayr badan tahay nolol inta wanaag iigu jiro ilaahu nolosha igu baaqiyee allow i oofso hadday geeridu ii khayr badan tahay waxaa laga yaabaa mararka qaar inaad noolaato inay kuu khayr badan tahay mararka qaarna waxaa suuragala inaad dhimato inay kuu khayr badan tahay adugu laakiin ma ogid waxa kugu soo socda ma khayraa kugu jira mase dhibaataa kugu jirta ma garanaysid ilaahay weydiisa marka ilaahay waa og subxaana wa tacaala wax walba waxaad tidhahdaa ilaahay ou nolosha intuu khayr iigu jiro inoolee haddii geerida khayr iigu jirana ilaahu i oofso ducada noocaasa ku ducaysa buu yidhi haddii arrintaadu ay laga maarmaan noqoto qofka muminkaana waxaa la rabaa inuu ilaahay mar walba weydiisto nabadgelyo inuu ilaahay mar walba weydiisto nayani magangal oo alla uu ka magan galo fitanti iyo dhibaatooyinka jira ilaahay mar walba salaamo iyo nabadgelyo oo weydiistaa la raba oo min ducaa'i nabiyi sala allahu calayh wasalam waxaa ka mid ahaa allaahuma inaa nacuudu bika min alfitani maa dahara minha wamaa batan fitnooyinka waa fara badan yihiin adduunyada mid qarsoon iyo mid muuqataba ilaahu adaan kaa magangelayaaba ilaahu ka magangala rasuulku sala allahu calayh wasalam waxaa ka mida ducooyinkiisa allaahuma inii as'aluka alcafwa waalcaafiya fi dunya waalaakhira cafin iyo nabadgelyo allah ayaan ku weydiisanayaa ilaahayow adduun iyo aakhiraba waxaa ka mid ah allaahuma aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan wa qinaa cadaaba annaar ducadaasna nebigu waa badi jiray sala allahu calayh wasalam aaduu u badi jiray walidaalika ninkii saxaabiga ahaa ee naftiisa habaaray nin saxaabada ka mid a ayaa wuxuu yidhi ilaahayow wixii aada aakhiro iigu dibdhigi lahayd oo cadaab iyo ciqaaba ii soo dadejiyo adduunyada igu dhadhansii buu yidhi aakhiro ciqaabkaad i ciqaabi lahayd ilahu adduunyada igu ciqaab ninkii aada uga xanuunsaday maalinkii dambea nebigu booqday sala allahu calayhi wasalam ninkii oo aada u baaba'ay markuu nebigu arkay calayhi salaatu wasalaam wuu ka naxay su-aal buu weydiiyo wuxuu yidhi ma jiraan buu yidhi waxaad ku ducaysatay ood ku hadashay markaasuu yidhi haa maxaa tiri buu yidhi arrintuu ku ducaystuu nebiga u sheegay sala allahu calayh wasalam nebigu wuxuu yidhi subxaana allah maa tiraahdeed buu yidhi allahuma aatinaa fi dunyaa xasanatan wa fi laakhirati xasanatan waqinaa cadaaba annaar taasaa khayr adduunya iyo mid aakhira labadaba kuu jamcinaysa ma sidaa ku ducaysatid buu yidhi markaad naftaada habaarayso ma awoodi kartid inaad u- inaad maaragta u dulqaadato ciqaabka alla subxaana wa tacaala marka qofka waxaa laga inuusan naftiisa habaarin laakiin ilaahay uu mar walba weydiisto waxay khayr ugu jiro adduun iyo aakhiraba geeridana aan ilaahay laga baryin lidurin asaabahu qeydka lidurin asaaba duriga iyo dhibka waa duri min adraari dunya waa musiiba min masaa'ibi dunya dhibaato adduunyo darteed yuusan ilaahay u weydiisanin geeri yuusan geeri jeclaysanin dhibaato adduunya maxaa ku baxaya dhibaato aakhiro masalan qofka hadduu diinkiisa u baqo ee uu dareemo wakhtiga uu joogo iyo fitanta faraha badan lee ku xeeran in diinkiisu ay halis ku yihiin oo ay suuragal tahay diinkiisa inuu dhaawac soo gaaro khawfan calaa diinihi ilaahay geerima u weydiisan karaa asigoo diinkiisa u baqaya arrintaasi waxay yidhahdeen culummadu waa mashruuc way bannaan tahay taas midda nebigu reebaya middaa ma ah sala allahu calayh wasalam midda nebigu reebaya calayhi salaatu wasalaam ma aha qofka inuu diinkiisa u baqo sidaana ilaahay uu geeri u weydiisto ee waxa waaye adduunyo darteed iyo dhibaato adduunyo darteed inuu geeri u weydiisto middaasuu diidayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah tusaalooyinka qofka hadduu diinkiisa u baqo inuu geeri weydiisan karo alla ka baryi karo qisadii maryama calayhi asalaam oo ay tidhi yaa laytanii muttu qabla haada wa kuntu nasyan mansiya hadda ka hor inaan dhintaan jeclaan lahaabay markay qoomkeeda yidhaahdeen waa zinaysatay oo faaxishadaasi xumaantaasi ay ku tuureen waxay tidhi waxaan jeclaan lahaa inaan dhinto oo wakhtigaanba aan soo gaarin waa tamani اlmowt laakiin dhibaato adduunya miya mase waa khawfan calaa diiniha waa khawfan calaa diiniha diinkeedii bay u baqday maryama calayhi asalaam waxaana nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markuu ka hadlayay fitanta faraha badan le imaanaysa in wakti waktiyada ka mid ah qofka mu'minka uu tamaninayo geerida fitanta faraha badan lou arkaya darteed qabri buu inta tago ayuu wuxuu leeyahay yaa laytanii kuntu makaana waxaan jeclaan lahaa qofkan booskiisa inaan aniga ku jiro qabriga uu tegey ayuu wuxuu leeyahay qabrigan inaan aniga ku jiro ayaan jeclaan lahaa mu'minkii baa tamaninaya fitanta faraha badan iyo dhibaatooyinka xagga diinkee jiro darteed waa khawfan calaa diinihi diinkiisu u baqaya wuxuu is leeyahay ama diinkaagu dhaawac gaara oo fitan iyo dhibaato aad ku dhimataa cumar radia allahu tacaala can markuu da-dii iyo waayeelnimadii taabatay islaamkiina uu faafay buldaan kale fa- fara badanna la furtay geeri buu tamaniyey cumar radia allahu canhu bal waa ku ducaystay wuxuu yidhi ilaahayow awooddaydu waa daciiftay buu yidhi raciyadayduna waa badatay faqbidnii ilayk ilaahu i oofso geeri buu ilaahay weydiistay macnaha wuxuu leeyahay haddaad intaan kadib haddaan sii noolaadoon xukun sii hayo waxaan ka baqayaa in diinkayga dhaawac gaaro oo mas-uuliyaddii aan ka soo bixi waayo ilan da-diina waa weynaatay mas-uuliyaddiinu waa ballaaratay oo intii hore in in ka ballaaran ayaa islaamkii gaaray oo ku faafay alimaamu albukhaari raximahullah markii la imtixaamay oo lagu itixaamay khilaaf u dhexeeyey asiga iyo imaam ka mid a a'immada sunnada oo shiikhiisiina ahaa moxamed ibnu yaxya adduhali raximah ullah labadooda khilaaf badanaa dhex maray khilaafkaasina wuxuu ahaa mid laga shaqeeyey oo laysku diray sh- alimaamu albukhaari wuxuu arday u ahaa moxamed ibnu yaxya duhali ardaygiisi waayo bukhaari dagaalkooda wuxuu gaaray hadda صaxiix اlbukhaariga imaam اlbukhaari mararka qaar waa ka wariya maxamed maxamed ibn yaxya duhali buu ka wariyaa laakiin wuxuu isku dayaa inaan la fahmin inuu ka warinayo inaan la fahmin ayuu isku dayaa inuu ka warinayo mawaadicda qaar wuxuu leeyahay xadaثanaa moxamed ibnu khaalid looma yaqaana moxamed ibnu khaalid waa awowgiis khaalidka muxuu qarinayaa in la fahmuu qarinaya ma rabo in la fahmo maxaa yeelay colaadaa kala dhexaysa qofka hadday colaada gasho waa khatar u ah ma badna inuu ka wariyo mawaadicda uu ka warinayana wuxuu isku dayaa inaan la fahmin shiikhiisina waa ahaa mas'alo uusan qabin alimaamu albukhaari raximah اllah ayaa looga naqliyey maxamed ibnu yaxya duhali raximah اllah oo waxaa la yihi bukhaari wuxuu qabaa lafdii bilqur'aani makhluuq oo jahmiyadu ee lafdi ay keeneen markii arrintii loo sheegay maxamed ibnu yaxya duhali ma hubine wuxuu yidhaahday qofkii bukhaari xalqadiisa taga xalqadeeda yuusan imaanin go-aanuu gaare xalqadiisa waxaa ka mid ahaa ardadii dhiganaysay muslim ibn alxajaaj alimaam muslimna bukhaari buu aada u jeclaa labadoodaba waa laba shiikh bay u yihiin laakiin bukhaari aada u jeclaa in xoogaa la dulminayana wuu fahmaayey oo waxa lagu haysta aysan sax ahayn go-iisii uu ka qaatay muslim wuxuu yidhi mar haddii arrinta lagu xiray bukhaari qofku u taga halkaan yuusan imaanin halkaanaan ka tegayaabuu bukhaari buu u go-ay alimaam muslim raximah llah bukhaari buu u go-ay bukhaari marka markaas waxaa ka magac weynaa oo ka shuhrad badnaa adduhali raximah llah duhali bukhaari buu ka digay bukhaari marka waxaa laga saaray ama lagu ciriiriyey magaalooyin fara badan dhul fara badan uu ka hijrooday magaalada u dhashay bukhaara waa ka cararay markii dambe waxaa la sheegay asoo salaatuleyl tukanaya fii aakhiri اleyl inuu ilaahay baryay subxaana wa tacaala bukhaari wuxuu yidhi allaahuma inii daaqat calaya alardu bimaa raxubat faqbidnii ilayk ilaahayow dhulkii baa ciriiri igu noqday buu waa lay gooyey ciriiri fara badan iyo culays fara badan baa la isaaray ilaahayow i oofso waxaa la yidhi alimaamu albukhaari markuu ducadaa ku ducaystay saddex habeenuu ka dambeeyey ducadaam habeenkuu ku ducaystay saddex habeen ayuu ka dambeeyey waa geeriyooday raximah llah waa dhintay markuu ducadaa ku ducaysanayay sababtu waa maxay waa khawfan calaa diinihi ila waxa markaasi dhaawaca soo gaarayo lagu haysto meesha taagan waa fitna ilaahay buu ka baryay subxaana wa tacaala asoo nabad qaba diinkiisa aan dhaawacmin in ilaahay oofsado subxaanahu wa tacaala marka qofka inuu ku ducaysto geeri hadduu diinkiisa u baqo waa mashruuc laakiin inuu geeri ku ducaysto asoo adduunyadiisa ka hadlaya dhib iyo culays adduunyo darteedna u weydiisanaya arrintaasi mashruuc ma aha waa midda nebigu reebaya calayhi salaatu wasalaam fii hada alxadiid ee uu leeyahay laa yatamanayanna axadukum almowta lidurin asaaba qaala raximah اllah can abi saciidin اlkhudriy radi allahu canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam ina اdunyaa xulwat khadira adduunyadu way macaan tahay wayna cagaaran tahay waa doog wa ina allaha alle mustakhlifukum fiiha waa mid waa mid khulafo idinkaga dhigaya adduunyada alle adduunyadii wuu idinku dhaafaya adinkiibuu adduunyadii mas-uuliin iyo maaragtay la idiin xil saaray inaad ismaamushaan fayandura alla wuxuu fiirinayaa marka kayfa tacmaluuna sideed u camal falaysaa ayuu alla fiirinayaa fataqu dunyaa adduunyo iska ilaaliya wataqu nisaa'a dumarkana iska ilaaliya fa inna awala fitnati bani israa'iila fitnadii ugu horreysay reer bani israa'iil ku dhacday kaanat fi nisaa'i dumarka ayay ku saabsanayd fitnadii ugu horreysay reer bani israa'iil asiibtay xag dumar bay ka asiibtay jihada dumarkaa looga yimid ee dumarka iska ilaaliya buu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka nebigu wuxuu nooga digayaa adduunyada iyo dhadhalaalkeeda adduunyada laga daba dhacay ee hadda qof walba u xusul duubayo ee laga yaabo xataa midka daalibucilmiga inay niyadiisa ku jirto siduu adduunyo ku xasili lahaa iska badaa kuwii aan dalabatulcilmi ahayn oe caamada ahaa qof walba maskaxdiisa adduunyaa ku qufulan iyo mustaqbal wax la yidhaahdo adduunyada ku salaysan adduunyadaasuu nebigu ka digayaa sala allahu calayh wasalam laba arrin buu nebigu ku sheegay adduunyadu inay macaan tahay waa noo macaan tahay inay cagaaran tahay cagaarka maxaa loola jeedaa midabka cagaarka indhuhu iyo aragga waa u qurxoon yahay walidaalika meelaha loo dalxiiso waxaa ka mid a dhulka cagaaran soo maha indhuhu waa inay ku- indh- in lagu indha qabowsado waa la jecel yahay adduunyada indhaha waa soo jiidanaysaa wayna macaan tahay laakiin iska ilaali macaankaasi sun waayo waa macaan khatara oo diinkaaga dhaawacaya nin shaacira wuxuu yidhi adduunyadii buu ka hadlayaa adduunyadii wuxuu ka dhigay inay ayada hadlayso markaasuu yidhi hiya dunyaa taquulu bimil'i fiiha xadaari xadaari min batshi wa fatki walaa yagurannaka mini ibtisaamun fa ina qowlii mudxikun waalficla mubki adduunyadii baa hadasho waxay tidhi buu yidhi war iska jir iska ilaali aniga qabashadayda iyo halaagga aan ku halaagaya iska ilaali wuxuu yidhi waxay tihi adduunyadii yaysan ku kadinin aniga qosolkayga iyo dhoolla caddaynteeda ha ku kadsoomin bay tihi maxaa yeelay aniga hadalkayga waa kaa qoslinayaa ficilkaygana waa kaa ooyinayaa bay tihi ficilkaygu waa midaad la ooynaysid laakiin markaan hadlo hadalkaygu waa ku cajabinayaa oo waa kaa qoslinayaa marka hadalkayga ha ku sirmin sunan hoosta ku wataa bay leedahay adduunyadu khatartaydu waa badan tahay maxaa yeeley qofka adduunya ka daba dhaca aakhiruu ku seegaa qofka adduunyada hamigiisu noqoto aakhiru hilmaama haddaad aakhiro hilmaamtana waa meeshii khasaaradu kaaga imaanayso qofka aakhiro hilmaama qofkaasi aakhiro waxba uma yaallaan adduunyaduna waxay ku hilmaamsiinaysaa aakhirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiid aada u fara badan ayuu uga hadlay adduunyada iyo sida adduunyadu ay u liidato ay u qiimo daran tahay adduunyada wax qiimaa ma laha qur-aanka kariimkaana alla aada u xaqiray adduunyada wuxuuba ku sheegay inay tahay lahwi iyo lacib waa ciyaar un adduunyadu wax qiimaa ma laha adduunyadan aada aragteena la daba ordayo laisku laynayo oo darteed beenta loo sheegayo oo har iyo habeen ayada darteed loo soo jeedo oo la iskugu faanayo waxaasoo dhan ilaahay wuxuu leeyahy waa ciyaar waa ciyaar wax qiimaa ma laha aakhira markii loo fiiriyana waxba ma ahanba qul mataacu dunyaa qaliil nolosha adduunya alla wuxuu yidhi waa wax yar nolosha adduunya waa wax yar hadday adduunya qiimo badan tahay ilaahay addoommada uu jecel yahay ayuu adduunyada ku camiri lahaa oo adduunyada uu siin lahaa allah subxaana wa tacaala addoommadiisa nebi maxamed uu u jecel yahay sala allahu calayhi wasalam nebi maxamedna waa ognahay xaalkii uu ku noolaa markuu adduunyada ku sugnaa iyo sida uu uga bax ayadoo deen lagu leeyahy u dhintay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka tegay oo laga dhaxlo oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga dhaxlayana ma jirin cumar radia allahu canhu markuu nebigu usoo galay asigoo ku jiifa gogol aan wax firaasha saarnayn oo gogoshii dhinaciisa inta qabatay rasuulka calayhi salatu wasalaam dhinaciisa uu ku sawiran tahay gogoshii salligii uu ku jiifay aqalkii markuu fiiriyana aqal maran oo waxba aalin waa ooye cumar radia allahu canhu rasuulku wuxuu yidhi maa yubkiik maxaa kaa oysiinaya wuxuu yidhi rasuulka ilaahay oo boqorada faris iyo ruum waxaan aragnoo nicmaa bay ku nool yihiin buu yidhi adagoo rasuulka ilaahayna xaalka aad ku noosha muxuu ugu jawaabay amaa tardaa an yakuuna lahum addunyaa walana alaakhira cumarow raalli kuma tihid miya inay ayaga adduunyo yeeshaan annaguna aan aakhiro leenahay inaan anagu aakhiro yeelanno ayaguna ay adduunyo iska qaataan mabadan raalli ku ahayn addunyaa sijnu lmu'min wa jannatu lkaafir qofka mu'minkaa adduunyada safaruu ku yahay waa safar waxaa laga rabaa keliya inuu ka zaad qaato aakhirana u zaad qaato rasuulka adduunyada waa nooga digay marka calayhi salaatu wasalaam wuxuu nooga digayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa u waxyoonaya wuxuu aada uga baqayo ummaddiisu inay adduunyo ku fidnowdo oo xadiidkii ku saabsanaa qisadii abu cubayda radia allahu canhu markuu baxrayn abu cubayda maal ka keenay jizyadii ee nasaaradii baxrayn ayaa saxaabadii waxaa la isku sheegay abu cubayda waa yimid jizyadii iyo lacaguu wadaa rasuulka calayhi salatu salaam buu u keenay waa las- waa las- war- khabarkii baa la isgaarsiiyey salaadii subaxa masaajidka nebiga la iskugu yimid sala allahu calayhi wasalam saxaabadii imaan jirtay in ka badan oo la tukan jirtay in ka badana subaxdaasi masaajidka timid markuu salaadii ka baxay ayuu wuxuu arkay in la buuxo wuu fahmay ujeeddada nebiga loo yimid sala allahu calay wasalam waa dhoolla caddeeyey kadibna wuxuu yidhi waxaan u malaynayaa buu yidhi inuu idin soo gaaray abuu cubayda ibnu baxrayn maalka la yimi markaasay yidhahdeen balaa yaa rasuula allah nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi abshiruu fawallaahi ma alfaqru akhshaa calaykum walaakin akhshaa an tubsa walaakin akhshaa an tubsata adunyaa calaykum fatanaafasuuha kamaa tanaafasuuha fatuhlikakum kamaa ahlakathum faqri iyo baahi idinkaga baqi maayo buy ilaahan ku dhaartay gaajo idinkaga cabsan maayo waxaan idinkaga baqayaa in adduunyada la idiin fidiyo adduunyada markii la idiin fidiyana aada ku tartantaan ayadii siday ugu tartameen dadkii idinka horreeyey oo la idin halaago sidii loo halaagay dadkii idinka horreeyey taasaan idinkaga baqayaabu ee baahi iyo gaajo iyo faqri idinkaga cabsamaayo marka walwalka cabsida iyo nebiga calayh isalaatu wasalaam uu ka baqi jiray oo ummaddiisa uga walwalayay waxay ahayd inay ku fidnoobaan adduunyada wuxuuna yidhi likulli ummatin fitna wa fitnatu ummati lmaal ummad ummad walba waxay ku fidnoobaan bay leeyihiin ummaddayda fidnadooda maal wa waa hanti waxaa hadda laysku laynayo la isku dilaayo dadka walaalaha ay ku dagaalamaya kuwa isla dhasho waxaa arkaysa ku dagaalamaya maalki anaa iskale iyo anaa iskale waa labadii wada dhalatay wa waxaa laga yaabaa isku hooyo isku aabbe inay yihiin dhaxalkii ku dagaalamayaan waxaa laga yaabaa inay qaarkood qaarka kale ikhtiyaalaan oy dilaanba si uu hantida asiga ula gaar noqdo wiil iyo aabbihii baa ku dagaalamaya ilma adeeradii baa ku dagaalamaya waa fitna waxaas la isku laynayo lagu dagaalamayo wax qiimaa ma laha rasuulka calayhi salatu wasalaam wuxuu leeyahy iska ilaaliya adduunya iska ilaaliya fattaqu dunya arrinta labaad uu nebigu yidhi iska ilaaliya waa dumarka wattaqu nisaa'a dumar iyo rag waa laba jinsi bay kala yihiin labadaa jinsi waa laba jinsi oo haddana raqba iyo rabitaan uu ka dhaxeeyo rabitaankoodana hal dariiqoo sharciya ayuu ku hirgeli karaa dariiqaasi waa maxay waa nikaax iyo zawaaj iyo guur wixii guur ka soo hara o- ma jirto oo gabar ajnabiyada kaala dhaxayn kara dumarka nebiga uu ka digaya calayhi salaatu wasalaam fidnadooda hadda waa daahir fidnadooda waa mid muuqata oo hadda waxaa dhallinyarada magaalooyinka jooga ay la wareersan yihiin unta badan waa fitnatu nisaa waxa wareeriye waa fitnatu nisaa ma raba inuu guursado waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan inuusan guursan karin ama guurka laftirkiisa uusan wax weynba u aragay laakiin middaan shaydaanku uu wato u macaanta inuu maanta o dhan gabar islaameed iskala hadlo habeenba miduu la xiriiro maalinba mid uu ballansado waa fitnatu nisaa wixii nebigu iska ilaali yihi ninkaasi ma iska ilaaliyey iskama ilaali wuxuuna nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam inaysan jirin fidno uga dhibaato badan ragga dumarka maa taraktu fitnatan adara cala arijaali min annisaa kama tegin buu yidhi fidno uga dhib badan ragga dumarka wax uga dhib badan kamaana tegin fataqu dunya wataqu nisaa sababta wataqu nisaa uu yidhi nebigu waa sii cileeyey wuxuu yidhi fidnadii ugu horreysay ee reer bani israa'iil ku dhacday waxay uga timid xagga dumarka waalcaaqilu man ictabara bigayri qofka caaqilka waa qofka ku cibro qaata dhibaatooyinka dadka kale ku dhacaya haddaad aragto waddo dadkaa horreeye lagu halaagay inaa adiga qaaddo waa doqonnimo oo aad tidhaahdo waddadii unbaan maraya reer bani israa'iil meeshay ku hoobteen oy ku halaagsameen oo fidnadu ay ka soo gashay xagga dumarka waayo wuu leeya nebigu calayhi salaatu wasalaam rawaahu muslim wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin